waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali kulanti wacan maalin wanaagsan meelaad naga dhegaysanaysaanba halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyahayaga magaalada melbourne maanta waa talaada ay taariikhdu tahay kow iyo tobankii noofembar laba kun iyo shan iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil qodobada warka maantana waxaa ka mid ah austreeliya oo laga xusay xabad joojintii soo afjartay dagaalkii koowaad ee adduunka ra'iisul wasaare antony albanisi oo taageeray mamnuucidda astaamaha kooxaha neonatsiga iyo qodobo kale haddana warkii oo dhan ra-iisul wasaare antony albanise ayaa taageeray sharciyo cusub oo xadidaya isticmaalka wejixirashada iyo koofiyadaha wejiga daboola ee mudaharaadyada taas oo qayb ka ah dadaal qaran oo lagula dagaalamayo dhaadhaqaaqyada kooxaha neonatsiga warbixintan ayaa timi kadib markii lixda nin oo dhar madow xidhnaa ay dhammaadkii asbuuca isugu soo baxeen meel u dhow baarlamanka new south wales halkaa oo lagu celceliyey fariimo yuhuud nacayb ah master albanise ayaa u sheegay warbaahinta idaacadda a b c in dadaalada ay dowlad goboleedyadu meelaha dadku ku badan yihiin ay kaga xadidayaan weji daboolka ay yihiin kuwa habboon si loo hubiyo ammaanka guud nin loo arko in uu yahay qof tartan kula jira hogaamiyaha xisbiga liberaalka susan lee ayaa diiday inuu si cad u beeniyo inuu isa soo taagayo hogaaminta xisbiga isagoo keliya oo sheegay in aanay hadda arrintaasi u qorshaysnayn ka hor shir muhiim ah oo xisbiga liberaalku ka yeelanayo siyaasadda cimilada wasiirka difaaca ee mucaaradka angus taylor ayaa hogaaminaya dadaalka lagu doonayo inuu xisbigu kaga tanaasulo yoolalka dhimista qiiqa isaga oo ku doodaya in ay yihiin kuwo aan macquul ahayn islamarkaana dhaqaale ahaan waxyeello leh bangiga commonwealthka ee australia ayaa shaaciyey inay rubicii saddexaad ee sannad maaliyadeedkii ay heleen laba dhibic lix bilyan oo dollar oo faa'iide ah taas oo marka la barbar dhigo sannadkii ka horreeyey u dhigantaa koror boqolkiiba laba ah amaahda guryaha oo kor u kacday ayaa sababtay aan idhaahdee kororhka austreeliya ayaa laga xusay boqol iyo toddoba guuradii heshiiskii xabad joojinta ee soo afjaray dagaalkii koowaad ee adduunka maalinta xasuusta oo remembrance day la yidhaahdo ayaa loo isticmaalaa in lagu sharfo dhammaan dadkii dagaalamay oo ku dhintay dagaaladii dhacay waagaas sannadkan ayaa sidoo kale ah sannad guuradii siddeetanaad ee ka soo wareegtay dagaalkii labaada adduunka ra-iisul wasaarihii hore ee australia john howard ayaa sheegay in xilka qaadistii goof witlam ee konton sano ka hor ay austraaliya u lahayd muhiimad weyn oo ku saabsan dimuqraadiyaddooda wakhtigaas oo ahaa tii master howard waxa uu ahaa wasiir suge ee mucaarad ah isagoo sidoo kalena taageeray tallaabadii lagu joojiyey miisaaniyadda taas oo dhalisay mushkuladii dastuuriga ahayd ee madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa cafiyey dhowr qof oo ay xulafo ahaayeen oo lagu eedeeyey iskudayga in ay weeciyaan guushii doorashadaee rudy juliani mark medos jeffrey clark iyo sydney powell ayaa ka mid ahaa dadka uu cafiyey master trump ayaa sheegay in cafiskan oo loo fidiyey toddobaatan iyo toddoba qof ay ujeeddadiisu tahay in la joojiyo cadaalad darro qaran oo weyn islamarkaana lagu dhiirogeliyo isku soo dhowaansho qaran warkii maantuna intaasu ku dhan yahay fadlan mar kasta iyo maalin kasta wararkii ugu dambeeyey iyo macluumaad kaleba kala soco bodkastka iyo facebookka laanta af soomaaliga ee s b s oo cinwaankoodu yahay s b s somaali
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali